بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان ما يقول آه إذا أمسى باب ما يقول إذا أمسى حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبته عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وأمسيت الحديث qofku muxuu odhanayaa marka galabtii la gaadho galabtii haddii uu gaadho qofku muxuu akhrinayaa wuxuu yidhi abi hureyra radia allahu tacaala canhu abu bakr baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku yihi callimnii shay-an aquuluhu idaa asbaxtu wa amsaytu waxaad i bartaa shay aan idhaahdo yani shayga waxaa looga jeeda meshan waa dikri adkaartii aan idhaahdo marka subaxii aan joogo iyo markaan galabtii joogo qaala nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi qul waxaad tidhaahdaa allaahuma caalima alghaybi waashahaada faaطira asamaawaati wاlard raba kula shayi wamaliikahu ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsii wa min shari shayطaani washirki ama wamin shari shayطaani wa sharaki falahu idaa qulhu idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacaka nebigu calayh salaatu wasalaam wuxu uhi waxaad tidhaahdaa allaahuma allahayow ilaahayow marka ilaahay buu sii sifaynayaa caalima alghaybi waashahaada ilaaha og waxa maqan iyo waxa joogaba ashahaada waa waxa loo jeeda la wada arkaye maaragtay muuqda haybkuna waa waxa maqan shahaado waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha makhluuqaadku ay arki karaan amba insaanku insaanku dhow arki karo ama hore ha u dhacda amba gadaal ha ka dhacda amba imikaa joogtee haybkuna waa waxa xagga ilaahay ku maqan aakhiro iyo waxa la isla mudan doono qiyaamaha iyo waxaa dhici doona dadku janno iyo naar waxay ku dambayn doonaan acmaashii bani aadamku waxay noqon doonto waxyaabahaasaa hayb ah ama waxaa la yidhaahdaa inaku dee adduunkii baynu joognaa maanta markaa qofka inina inna wuu arkaa inina way ka maqan tahay way taaldarrada ibni aadamka waxna qofku wuu arkaa oo wuu la socdaa waxna way ka maqan yihiin wax walba hadday aragga tahay hadday maqalka tahay iyo hadday ogaalka tahayba marka wixii maqan iyo waxaa joogaba cidda ogi waa ilaahay waa sifadiisay ka mid tahay caalim alghayb waashahaada faatir asamaawaati waalard allaha abuurey samooyinka iyo dhulalka asamaawaat waa samooyinka waalardina waa dhulalka waa ismu jinsi alardu dhulkii keliya maanta maahe waa dhulalkaa loo jeedaa waxaana caddaynaya isamka ay ku cadfan taho asamaawaat ah oo jamaca raba kula shayin wa maliikahu shay kasta allaha iska leh wa maliikahu maliik calaa wasni faciil waxaa looga jeedaa waa allaha si dhabo xaqiiqo ah u leh ee u mulkiyey ka rabbiga u ah ee koriya ee ku tasarufa ee gacanta ku haya ee siduu doono ka yeela wa maliikahu ee iskana leh ee lahaanshihiisu uu dhammayska tiran yahayow ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa ant alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin adiga mooyaane acuudu waxaan kaa magan gelayaa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari nafsii naftayda sharkeeda nafteyda waxyeeladeeda wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisaan kaa magan gelayaa wa shirkihi iyo gaalnimaduu xambaarsanya gaalnimaduu wato amba wa sharakihi xabaaishiisa bimacnaa sharak waa waa shabakaduu ii dhigayo khiyaamooyinkiisa iyo xeeladihiisa asharak asalkeeda waxaa la yidhaahdaa dabinka loo dhigo waxyaabaha la ugaadhsanayo markaa shaydaankuna qofka insaanka ah dee toos gaalow qofka u odhan maayo ilaahay caasina odhan maayo meelo kale uu ka soo wareegayaa ugu yaraan qofka wuxuu u qurxinayaa uu xayeysiinayaa xumaantii wanaaggiina caajis buu kaga ridaya marka waxyaabaha la khutuwaatu shayطaan shayطaanku tallaabooyinku soo qaado ee qofka insaanka uu ku haleeyo waa la yaqaanaayo qofku wuu jiidmayaa ma ogaanayo goor uu dhaqaaqay xumaan buu samaynayaa xumaantii baa la macaanaanaysa tamani buu gelayaa waa lagu dambi dhaafi doonaa waa iska macaasiyar dadka qaar baa kaa daran qaar fara badan baad ka fiican tahay wax laale waxaasi waa khiyaamooyinka shaydaanka ama waa sharaku shaydaan shaydaanka iyo dabinkiisa wa min shari shaydaani wa sharakihi waxaan kaa magan gelayaa shaydaanka sharkiisa iyo iyo dabinkiisa amba shaydaanka sharkiisa sharkiisa iyo iyo gaalnimadiisa shayga u dambeeya shaydaanu ku baaqa waa gaalnimo iyo shirki intaas nabigu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi allaahuma caalim alghaybi waashahaada faatir asamaawaati waalard raba kula shayin wamaliikahu ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi wa min shari shayطaani wa shirkihi intaa dhe qulhu ya kulu shayin amay raba kula shayin wamaliikahu baa sax raba kula shayin wamaliikahu ayaa sax waa xadiis saxiix macruufo imaam axmed iyo tirmidi iyo keyrkii baa soo wariyey wamaliikahu baa sax waa dabcadda khaldan qulhu waxaad tidhaahdaa idaa asbaxta waidaa amsayta intaa waxaad tidhaahdaa subxii iyo galabtii waidaa akhadta madjacaka iyo marka aada habeenkiisii seexanayso waa cilmi siyaadaa markaa waa cilmi siyaadaa yani abu bakr radi allahu tacala anu nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu weydiistay waaad waxaad ii sheegtaa waxaan odhan lahaa subxii iyo galabtii nebigu muxuu ugu daray habeenkiina wuu ugu daray habeen nabiga alayh isalaatu wasalam dhaqan bay ahayd qur-aankuna waa caynkaa qur-aankuna waa sidaa nabiga waxaa la weydiiyey biyaha baddu ma lagu weysaysan karaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi ya tahuuru maauhu xillu maytatuhu biyihiisuna waa daahiro waa lagu dahaaro qaadan karaa baktiga dhex yaalaana waa xalaal maxaa siyaadaa qaybta dambea siyaadaa marka waa ziyaadatu cilmin markaa way bannaan tahay qofka caalimkaa haddii su-aal la weydiiyo su-aashii intuu ka jawaabo baahi kale uu dareemayana inuu sii raaciyo waa okay way fiicantay waa dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam tan baa ka mid ah abu bakr nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiistay casarkii iyo subxii wuxuu odhan lahaa rasuulku wuxuu raaciyey waidaa akhadta madjacaka iyo markaad seexatana qor yani akri waa ducooyinka wanaagsan ee qiimaha badan tawxiid baa lagu bilaabay ilaahay subxaanahu watacaala ammaantiisii baa lagu bilaabay qofka insaanka ahi naftiisa inaanu mahadin oo naftiisu aanay la weynaan oo naftiisu aanay beenu sheegin salaad baynu tukanaynaa waxoogaa qofka maalmaha qaar qur-aan buu akhrinayaa dadka ilaahay u sahlay maaragtay u sakhiray way tukanayaan salaatuleil buu tukanayaa wuu soomayaa dabeete qofka naftiisa baa u sheekaynaysa wallahi waxaa tahay ehelu janno adduunka guudkiisa lugeynaya mararka qaar baa qofka naftiisi baa maogtay ka dhaadhicinaysa waxaanu ahayn marka waa in la ogaadaa nafta ibni aadamku waa waxyaabaha ugu halista badan ee qofka naftiisu qofka way halaynaysaa been bay u sheegaysaa shaydaan bay usoo raacaysaa maxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la odhan jiray marka uu khudbada akhriyayo wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina nafaha iyaga sharkooda ayaanu kaa magan gelaynaa halkana wuxuu yihi wamin shari acuudu bika min shari nafsi shaydaankii baa la dambeysiyey soo arki mayse wa min shari shayطaani wa shirkihi baa la dambeysiyey maxaa la soo horreysiiyey nafta sharkeeda baa la soo horreysiiyey damaca nafta iyo hungurigeeda iyo isindhatirkeeda iyo iscodaynteeda qofku maaragtay waxyaabaha qaar buu arkayaa inuu ku khaldan yahay dabeeta naftaa meel kale wax ka tusaysaa adugu kaa qaadee adugu kugu yidhi keligaa mahe dadka o dhan baa sameeyee naftii baa la hadlaysa qofka oo xumaantii u qurxinaysa shaydaankina uu baataagan acuudu bika min shari nafsi wa min shari shayطaani wa shirkihi qulhu waxaad tidhaahdaa idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacaka markaad jiifsanaysana madjacu waa makaanu dijaaca waa halka la sii seexanayo xadaثna msdد qala xadaثna hushaym can yaclى can camr can abi hurayraةa radi alahu taعalى canhu milahu isaga oo kale isna uu soo wariyey waa sanad labaad raba kula shayin wamaliikahu waqaala shara shayطaani wa sharakihi labadaba way ku jiraan buu yihi xadaanaa khaaab ibnu cuثmaan qaala xadaanaa ismaaciil can moxamed ibni ziyaad can abi raashidin alxubraani ataytu cabdالlaahi bna camri radia اllahu tacaala canhu wa can abiihi faqultu lahu waxaan ku idhi abi raashid ayaa wuxuu leeya ataytu waxaan u imi cabdالlaahi bna camr ibn اcaas faqultu lahu waxaan ku ihi xadiثnaa bima samicta min rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga waxyaabahaad ka maqashee wax ka mida noo sheeg waxyaabihii nebiga aad ka maqashee uma wada sheegi karee waaa wuxuu ujeedaa wax ka mida noo sheeg waa cabdillaahi bn camar ibn caas ninka hore usoo sheegay nin saxaabiya shubaanu saxaaba ka mida oo ka mida alcabaadila afartii cabdilaahiye macruufka ahaa ka mida isaga iyo aabihii labayo toban sana ay kala weynaayeen iyo badh ayaan ku idhi xaaji miyaad yaabtay labiyo toban jir iyo badh ee isaga iyo aabihii kal ma ma halmaamin ayay kala weynaayeen yaraan baa berigaa lagu guursan jiray ninkuna yaraan buu ku guursan jiray gabadhna saas oo kale haddii taa lagu sheego waxaa kaa baxaya ishkaalka ay qolyahan iminka caqlaaniyiinta ay wareejiyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam cayisha wuxuu guursaday iyadoo sagaal jira marka haddii ninka uu ku guursanaya labiyo toban jir so wax caadi xaajadaasi maaha waa caadi qaabka koritaanka dadku ay koraan bii'aadka iyo cimilada dadku ay ku nool yihiin ayaa qayb weyn ka ah dadku siday u korayaan xilo saamadka iyo qofka goortu mas-uuliyadda qaadayo qofku goortuu caqliyeysanayo dee waa labiyo toban jir iyo badh ayaaba ku dhalay maye labiyo toban isaguna ninkiisu caynkaasoo kaleha baa la yidhi lakin taa damba masuinta horaa sugan faqultu lahu waxaan ku idhi xadiثnaa waxaad noo sheegtaa bima samicta min rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka wixii aad ka maqashay wax kamida noo sheeg faalqaa ilaya صaxiifatan waraaq la qoray ayuu ii soo tuuray amba uu ii dhiibay faalqaa ilaya wuxuu ii dhiibay صaxiifatan faqaala wuxuu ihi haada maa kataba liya الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam qoraalkaas aan kuu dhiibay waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ii qoray nebigu waxna ma qori jirin waxna ma akrin jirin laakiin wuxuu ujeedaa nebiga ayaa amray in la qoro markaasaa lay qoray waxaaba suuragal isagu inuu qoray waayo cabdillaahi bni camr ibni caas radia allahu tacaala canhu wuxuu ka mid ahaa dad fara ku tirisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qori jiray waxaan qur-aanka ahayn ka camr ibn caas isaguba inuu qoray baa suuragala laftiisu nebigaa ii qoray buu leeyahay maa nebigaa ii yeedhiyey fanadartu fiiha dabeete qoraalkii baan eegan akhriyey faidaa fiiha maxaa ku yaala ina abaa bakrin asidiiq radia allahu tacaala canhu sa'ala nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu weydiiyey qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow callimnii maa aquulu idaa asbaxtu wa idaa amsaytu waa xadiiskii imika waxaad bartaa waxaan odhan lahaa haddii subxii ay tahay iyo hadday galabtii tahay faqaala wuxu uhi yaa abaa bakr qul waxaad tidhaahdaa allaahuma faatira asamaawaati waalard caalim algaybi waashahaada maxaa ka maqan ashhadu an laa ilaaha ilaa ant caalim algaybi washahaadana way soo horreysoo kan xagga dambe ayuu maray allaahuma allahayow faadira asamaa'i samaawaati waalard allaha samooyinkiiyo dhulkaba abuurayow caalim algaybi washahaada allah waxa joogay waxa maqanba ogow rabba kula shayin wamaliikahu shay kastaba rabbigiisa rabbigu waxa weeyaan waata la odhan jiray tawxiida rubuubiyaha maxaa la odhan jiray waa waa korinta waa abuurka iyo korinta iyo tasarufka waa allaha dadka abuuray alkhalq waاtadbiir waاtasaruf waa allaha makhluuqaadka abuuray waa allaha kala qorsheeya ee ku tasarufa ee maamula ee koriya siduu doonaa buu ka yeelaya wa maliikahu allaha iska leh maaliki maalik innaas sooma ahayn qul acuudu birabbi innaasi malik innaas iyo maalik innaas labadaba waa la akhriyey acuudu bika min shari nafsi nafteyda sharkeedaan kaa magan galay wa min shari shayطaani wa shirkihi amba wa sharakihi shaydaanka shirkigiisa iyo gaalnimadu wato ama shaydaanka iyo iyo maaragtay iyo soo qabo dabinadiisa waan aktarifa calaa nafsii suu'an iyo naftayda xumaan inaan usoo u soo jiido iqtiraafka qofku waa inu dembiga galo iqtarafa iman qofki dembi buu galay wey macnaheedu iqtarafa iman dembi buu galay inaan naftayda xumaan geliyo naftayda xumaan inaan la doonto intaaba waan kaa magan galay baabun maa yaquulu idaa awaa ilaa firaashihi aw ajurahu ilaa muslimin amba muslim aan dembi u soo jiido amba aan dembi xumaan u soo jiido amba ficilkayga amba qowlkayga amba ishaaradayda inaan qofka u soo jiido qofka muslimkaa dembi qofku insaankaah ma og tahay dee shaydaanku geeso fara badan buu kaga imanayaa dhinacan buu kaga imanayaa waa ninkataan kuu sheegaya marka dhinacyadu kaga imaada waxaa ka mid a inuu usoo dhex maro walaalkii qofkii muslimka ahaa ee kale inuu usoo ambaadsadaa suuragal usoo usoo daba qaado sidee buu usoo daba qaadi karaa inuu saaxiib la noqdo oo qofkii saaxiibka ahaa uu qofka kale walaalkii iyo xumaanta xaggeeda u jiido asaaxibu saaxib waa tilooni saaxiibku waa jiide saaxiibka haddaanad xagga wanaagga u jiidin hadduu saaxiibkaa yaro xun yahay uu dawaksan yahay haddii xagga khayrka aanad u jiidin wuxuu kuu jiidayaa xagga sharka markaa qofku sharkii inuu ku dhaco maxaa sababay insaankii baa sababay ninkiioo iska saciida oo walaal iska dikriyaayo halkan iska fadhiyaad iskaga imanaysaa waad u sheeke waad u sheekaynaysaa xambaad afka u gelinaysa xambal adaa u sababay halkaasuu iska fadhiyo keligii buu iska ahaa amba shaqadiisuu iska watay waana inagu badanta suu-an markaa waa haddii lagu macneeyo dembiga suu-an haddii dembiga lagu macneeyo weeye haddii xumaan lagu sameeyana waa waxyeello nafteeda inaan waxyeello u soo jiido amba aan walaalkayga muslimkaa waxyeello u soo jiido baabun maa yaquulu idaa awaa ilaa firaashihi qofku haddii xagga gogoshiisa uu taga muxuu odhanaya duu sii seexanayo xadaanaa qabiisa wa abu nucaymin qaala xadaanaa sufyaan can cabdilmalik bni cumayr can ribciy bni xiraashin can xudayfata qaala wuxuu yidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada an yanaama hadduu doono inuu seexdo markuu sii seexanayo qaala mid yidhaahda buu ahaa biismika allaahumma amuutu waaxya ilaahow magacaaga ayaan ku noolahay kuna dhimanaya waida istayqada min manaamihi markuu soo toosana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur waxaa mahadleh allahana nooleeyey kadib markaanu dhimannay ya noloshana lagu dayn maaye wa ilayhi nushuur xaggiisaanu qabanaynaa isa soo saaritaankuna waa hadhowta waa xaggiisa aakhirka meesha lagu damaynaya waa xagga ilaahay ribciy bni xiraash can xudayfa qaala wuxuu ihi kaana nebiyu sala allah alayh wasalam idaa araada an yanaam markuu doonaya inuu sii sexdo qaala wuxuu odhan jiray biismika allaahuma amuutu waaxya yacni waa duco ka mid a ducooyinka hurdada marka la sii seexanayo ducooyin fara badan baa soo arooray qaar kalena waynoo iman doonaan markaa mararka qaar baa qofku isagoo tabcaana baa laga yaaba inuu sii seexanayo hadduu haleeli waayo waa ta u gaaban waa ducada ugu gaaban qofku akhri biismika allaahumma amuutu waaxya inta mee la ilaawaya biismika allaahumma amuutu waaxya waaba intaas ilaahu magacaaga ayaan ku dhimanayaa oo aan ku noolahay haddaan dhintana magacaagaan ku dhintay yaa shahaada iyo islaamnimada haddaan noolahayna waa saas oo kale waataynu sheeganay ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati bay la macno tahay waida istayqada hadduu soo toosana min manaamihi hurdadiisa hadduu ka soo toosa qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana waxaa mahadla ilaaha na soo nooleeyey kadib markaanu dhimannay hurdadu waa geeriyar geeriduna waa hurdo weyn maxaa la yidhi annawmu miitatu suqra waalmiitatu nawmatun kubra inuu qofku seexdaa waa geeri yar waa nooc geerida ka mida maadaama qofku xaaladiisa aanu ogeyn meeluu joogo wuxuu mudan yahay nafti qofkii inay ka dhaqaaqdo kale ka dhiganta qur-aankuna waa ka sheegay dhimashaduna waa maxay dee waa hurdadaasoo qofku kaba soo kici waaye uun oo wakti dheer uu saa iska ahaado saaxa baasha ku galo marka hurdadina waa geeri waa geeri yar geeridina waa hurdo weyn labadu markaa waa isla hal marka rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy alxamdu lilahi aladii axyaana waxaa mahadle allahana nooleeyey bacdamaa amaatanaa kadib markuu na dilay yani intaan seexanay oo maankayaga wax kasta ay naga tageen dib noogu soo celiyey wa ilayhi nushuur xaggiisaana loo soo noqonaya waa laba ducoo gaagaaban qaar kalaa iman doona xadaanaa sulaymaan ibnu xabin qaala xadaanaa xamaad can haabit can anas qaala wuxuu uhi qaala nabiyu kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashihi markuu u hoydo awaa asalkeed waxa weye markuu u daqaqamo xaggiisa markuu qabto ilaa firaashihi qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii aطcamanaa wasaqaanaa wakafaanaa waaawaana waxa mahadle allaha waxna siiyey waxaanu cunno iyo waxaanu cabno wakafaana na deeqay ee nagu filaaday wa aawaanaa hoy iyo meelaan seexnana siiyey kam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi alla badanaa mid cid kaafidana aan haysan cid hoysiisana aan haysanin ilahay un baa laga helaa bay ka dhiganta ilahay un baa laga helaa xadiisku waa xadiis saxiixa imaam muslim baa soo saaray alxamdu lilaahi aladii acamana waxaa mahadle allahana siiyey waxaanu cunno acaam wasaqaanaa na waraabiyey wakafaanaa na deeqay ee nagu filaaday wa aawaanaa ma'wa meelaan uhoyana na siiyey kam min man badanaa cid laa kaafiya lahu cid kaafida aanay jirin cid ku filaata walaa mu'wi cid hoysiisaana aanay jirin cid dayacani badana xadaثna abu نuعaymi وyaحya بn muسى qaala xadaثna shabaabaة بn siwاari qaala wuxuu yihi xadaثanii almغيiraة بn mslimi عan abi الزubayr عan jaabiri qaala wuxuu hi jaabir kaana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi waslm rasuulka ilaahay wuxuu ahaa laa yanaama midaan seexan xataa yaqرأa ilamaa yow akriyo alflamim tanziil waa suuraة sajda iyo wtabaaraka اladii biyadihi اlmulku ma dhammaanteed buu akrin jiray mise wax ka mida buu akrin jiray labadaba waa la yidhi labadaba waa la yidhi labadaas suuradood waa suuradda lagu tukado waa suuradda lagu tukado salaada subax ee jimcaha dee tabaaragna waa inanka hore soo sheegnay fadligeeda iyo khayrka ay leedahay marka haddii la yidhaahdo kaana rasuul lahi sal alla alah wasalam laa yatruku iyo laa yanaamu iyo waxay ka dhigan tahay waa adkaarta wakhtiyeysan ee joogtada adkaartii laba aynu qaybinay adkaar wakhtiyeysan oo adkaarta habeenkii ta la seexanayo ta galabtii ta la soo tooso ta wax la cunaayo ta suuliga la gelaayo ta guriga la gelaayo waa adkaar xiliyeysan iyo adkaar iska socota suuqa adigoo maraya alxamdu lilah astaغfir اllah subxaan اllah walxamdu lilah laa ilaaha ila اllah laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu lahu اlmulku walahu alxamdu adkaarta iska mulaqa ah tii markaa waktiyeysneed baa laba si ah ti waktiyeysneed baa laba sii ahoo midna waa mid joogtaa oo xilli kastoo xilligaa la joogo rasuulka calayh isalaatu wasalam akhrisan jiray sida imika oo kale mar kastoo uu sii seexanayo kama tegi jirin inuu akhriyo sajde iyo iyo suuratu lish suuratu lmulki iyo qaar xilligaa la akhriyo laakiin marna la akhrin karo marna laga tegi karo sida ducooyinka imikaanu soo marray ee ku saabsan hurdada iyo jiifka kuwii galabtii la akhriyay soo marray iyo subaxii kuwa la akhrinayey marka qofku kuwa la yidhaha rasuulka alayh salaatu wasalaam kamuu tegi jirin wuu ilaalinaya wuu ilaalinaya ningasheena salaada waxaa ka mid a waxaa ka mid a saddex iyo soddonka jeere subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar rasuulku alayh salaatu wasalaam ma dhaafi jirin qaala abu zubayr wuxuu yidhi fahumaa iyagu yafdulaani way ka qiimo badan yihiin kula suuratin suurad kasta waa ninkii taabiciga ahay xadiis ka wariyey jaabir bn cabdillaah wuxuu leeyahay labadan suuradood ee suuratu sajda iyo suuratu lmulki way ka qiimo badan yihiin oo way ka fadli badan yihiin kula suuratin fi lqur'aan bisabciina xasana suurad kasta oo ku jirta suuradaha qur-aanka toddobaatan xasana ay dheeriyiin waman qara'ahumaa qofka akhriya labadaasoo israaciya kutiba lahu bihimaa sababtooda waxaa loogu qoraa sabcuuna xasana toddobaatan xasano wa rufica bihimaa aawadood kor waxaa loogu qaadaa sabcuuna daraja toddobaatan darajo wa xuda bihimaa canhu waxaa laga daadiyaa ya oo laga dhaafaa canhu isaga sabcuuna khaiia toddobaatan dembi toddobaatan iyo toddobaatan waa imisa boqol iyo afartan mid kale nawgii laba boqol iyo iyo toban waa akhriska suuratu sajda iyo iyo tabaarag oo israacsan xadiiska haddaad ka shakiday xadiisku waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi raxmat ullaahi caleyhi ayaa soo wariyey albani raxmat ullaahi caleyh saxiixada ayuu ku sheegay xadiiskaasi waa saxiix uu sugay labada suuradood waxaa la sheegay inay suuradaha kale kasaa uga fadli badan yihiin marka waa maxay culimadu waxay idhahdeen waxaa laynoo sheegay suuradaha haddii suurad suurad la yidhaahdo waxaa u qiimo badan suurat lbaqara halkana maxaa la yidhi sajde iyo waxa qiimo badan iyo tabaarak culimada qaar waxay leeyihin ya saas baa waa صaيiح لغayrihi أkرaجه تirmidي waxaa ka yegtan صaحيixada شaن boqol sideetan iyo شaن ama mid kale kuhaldaya ka horena waa mslim waa صaيiح waxaan u jeednaa waa suurad iyo marka suurad la isu eego siyaaba yani iswaafajinta ma suuratulbaqara qiimo badan mise kuwan baa qiimo badan qaar waxay leeyihin haddii suurad suurad loo qaado suuratulbaqara ayaa u qiimo badan alaykum salam waraxmat ullah suuratu ali cimraan ayaa ayaa ayaa kusii xigta laakiin wa- imka meeshan waa maxay waa laba suuradood oo la isu geeyey ayaa waxay ka fadli badan yihiin suuradii kale oo dhan marka la isu geeyo yani su- labadaas suuradood haddii la la waafajiyo suurat lbaqara labadan baa qiimo badan labadanoo wada socda suurat nisa labadan baa qiimo badan saasaa loo jeeda bay idhahdeen siyaabo kalena waa waa lagu jamciyaa حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميت أو صميت عن أبي الأحوص قال وحوري قال عبد الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وحوري النوم عند الذكر من الشيطان markaad dikriga bilowda amba qur-aanka aad bilowdo haddaad lulooto halkaa shaydaan baa jooga shaydaanka xaggiisa ka timi in shi'tum hadday rumaysan weydaan haddaad doontaan buu yidhi fajaribuu baladikuba tijaabiya adigoo iska wada nashaado ah oo iska caadiya imaad qur-aanka bilaabaysaa hameensi imaad ku waalanaysaa waad caajisaysaa adigoo waxoogaa yaro mashquulay oo khaflad galay baad isxasuusanaysaa dikri baad bilaabaysaa waad kala daadanaysaa uun shaydaan baa ku babinaya moogta shaydaan baa ku madaxawadinaya shaydaanka xaggiisa ka timi in shiitum haddaad doontaan fajaribuu idinkuba jirraba idinkuba qiyaasa idinkuba eega oo tijaabiya ya maxaa tiri Ha. Ka- ee sibuu kuu shidaya dee baan waay idaa akhada axadukum madjacahu wa araada an yanaam qofku haddii uu uu qaato meeshii uu seexanay bimacnaa haddii uu tago halkuu seexanayay wa araada uu doono an yanaama inuu seexdo falyadkur illaaha caza wajalla ilaahay ha xuso waxay leeyihin xataa hurdada lafteeda ku macaanaanaysa ninbaa wuxu uhi anigu haddaan hore u gami waayo habeenkii wax kaleba ma sameeyo qur-aan un baan bilaabaa buu yidhi goor allaale iyo gooraan seexday ma ogaado wuxuu maadka anoo khuro soconka ma wuxuu mu yidhi anoo khuuranaya un baan sarkaawun qur-aanka ma bilowday ninkii odaygaa baa soo soo qaashaaranaya isaga moogta ninkan waa nin aad u caqli badan wuxuu qiyaasayaa inaad soo jeedo waxyeelay kuu tahay soo jeedo soo soo jeedku qofka muslimka waa ku waxyeelo isna waxyaalaha qofka muslimka uu jecel yahay qofkii muslimka inuu soo jeedo oo quraan akhristaana waa maxay xaggiisa waa ku waxyeelo labadu kala dooranaya waa la iska seexda buu odhanaya waxba yaanu dhibaato qur-aanka ka seexdo dhibaato ku seexinaya إذا إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله إلهي حصو إلهي حصو وأثر صحيحة وموقوفة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال وحول كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحة الله ينام مدان, كسيح مدان سيحا حتى يقرأ تبارك وألف لاميم تنزيل السجدة حديث كيم يكون بسوعي واتن كلها كتاب كله بهين دور تيالبان كل شيء إن لا يسكوها بأي بيها مرة قال وحلق يا الشيخ إلا ويبا وحل حقيقي إمام البخاري كتاب كان وحقري hal mar culimadu waxay sameeyeen marka kitaabka waa la qoraa waa la dhameeyaa markay dhameeyaan waxay ku bilaabaan muraajaco dubbay u eegaan way habeeyaan marka way kala horeysiiyaan way kala dambaysiiyaan xadiisu halkan dhigay buu duba arkayaa dub buu qaaday halkan buu dhigay mid buu soo qadimayaa axaadiis isku mid ah oo uu soo celceliyay buu qaar meesha ka saarayaa kuwa waxaa laga yaabaa in maaragtay ragga ruwaadda xadiiska amba sanadka xadiisku in waxyaabaha qaar kusoo kordhiyaa ee suuragalan oo matniguna uu isku mid yahay laakiin sanadku uu kala duwan yahay marka hore faa'iido siyaada laakiin tikraarka faraha badan leh qaar baa isagu sidiisii marka qaar soo noqonaya kitaabka dhexdiisa حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول إذا آوى أحدكم إلى فراشه متك إذن كإذن كم إذا حدي حاجة بقوشي سوقبته falyuxilla daakhilata izaarihi ha furo guntigiisa xaggiisa hoose ha furo falyanfud bihaa firaashahu dabeete firaashkiisa waxa weeyaan haku ha ku babiyo haku yani soo saaro wixii saar ha ku masaxo yani kasoo qaaday qofki goy buu ayuu huwan yahay goy intuu iska soo qaado saa ha ku idha amba cilaamadiinba wixii uu sitay fa innahu laa yadri ma garanayo maa khallafa fii firaashihi firaashkiisa wax usii weydaartay garan maayee haystuurinuune meesha iska sii hubi walyadajic ha u jiifsado calaa shaqihi alayman dhinaciisa midig walyaqul ha yidhaahdo bismika wadactu janbii wain ixtabasta nafsii farxamhaa ilaahow magacaagaan dhinaca ku dhigay waay jambi waa dhinacayga biismika magacaagaan ilaahayow wadactu jambii jambigayga dhinacayga dhinacayga aan ku dhigay in ixta- in ixtabasta nafsii naftayda haddaad haysato ay sooba noqon weyda yacni farxamhaa u naxariiso wain arsaltahaa haddaad soo daysana aad dub ii soo noolaysana faxfadhaa bimaa taxfadu bihi الصاaلحيiن adoomaha ilaahay صاaلixiinta waxaad ku ilaaliso ilaahw igu ilaali riwaayadka qaarna waxay leeyihiin فaxفadhaa bima taxفad bihi ibaadaka cibaadaka الصاaلixiin adoomahaaga walwanaagsan waxaad ku dhowrtaad ku ilaaliso ilaahw igu ilaali meesha waxaa ku jira laba shay oo midna waxa weeyaan waa aadaabta qofku markuu seexanaya waxyaaba laga raba iyo talabaadoo ah ducada qofku uu akhrinayo ta koobaadee qofka laga rabaa waxa weeyaan qofku haddii uu gogashiisa uu yimaado xoogaa ka maqnaa inuu iska hubiyo wax kasta way sii geli karaan meesha jinac baa sii geli karaa kii weynaa baa sii geli karaa ya ismaad waxay odhan jirtay bahalka hoose habeenkii lama soo qaadqaado waa khatar weyna maqlaya way ka maqdaan mugti wax kasta waa suuragal markuu arkays markaad arkayso ayuu kuugu fogayay waa kaa marka wax kasta waa suuragal waxa la mida isagana oo isna xadiis kale ku soo arooro sugani markaad lebiska gashanayso iska hurguf isagana iska hurguf lugta ha gelinuun habeenkii baad meel ka lalaadisay surwaalkii baad xidhan tahay subaxii baad soo kacday lugta jaf ha siine iska yidha hurguf nin sheekha oo aanu saaxiib nahay oo reer bulcaan ayaa wuxuu xadiiskaasaan maqlay dhegba umaan dhigin dabeetana habeen baan soo qaado lugtaan dalmsiiyo buuri subax xun baa meesha naga boodboodi waxaana ku socsoconayo waa qororto qorataay gashay buu yidhi saasaan u qabtay wallahi wax weynoo buuran naftubu isugu kay timi naftubu isugu kay timi dirqi markii waan cararo waan iska tuuray bahalkii waxaan arkay baashoo dhex fadhida meeshoo dee aan hayntan istagu haynaan dhaawacay yani inay qaniintuun baa u dhinayd marka waxyaabaha noocan oo dadka qaar baa sahashanaya xal waa ninki idin sheegayay dadka qaar baa waxay sahashanaya dhinaca ha loo jiifsada iyo ee xaggan ha la sameeyo dadka qaar ba sahaale u haystaan laakiin waxaa ku jira amba macnayaal aynaan fahmin oo weli aynaan gaadhin oo dhowaan wanigi sheegay dhinaca midig haloo seexdo sunno sunno keliya xataa maaha waatanu sheegna hadda waxaa la ogaaday inay faa'iido u leedahay wadnaha laftiisa qofka hadduu midig u seexda habeenkii iyo hadduu bidix u seexda labada waxa qofku wadnihiisu halis yar yahay inuu midig inuu midig u seexdo haddii kale jirka o dhan wuxuu fuulayaa wadnihii marka waxyaaba badan baa ku jira tani waa taasoo ninkaa odagaa markhaati ka ahoo dee waxbaa meesha sii geli doona waxaa ka mid dhinaca midig inuu seexda sida imkaan sheegayno talabaadna waa ducada uu akhrinayo biismika allaahuma wadactu janbii riwaayadka qaar waxay ahaayeen biismika allaahuma wadactu janbii wa bika arfacuhu ilaahay waxaan kusoo dhinacaaga isamkaagan dhinaca dhulka ku dhigay isamkaagana waan kusoo qaadaya haddaan dee noolaado in amsaktahaa farxamhaa bay ahayd halkana maxaa la yidhi in fain ixtabasta nafsii farxamhaa nafteeda haddaad xabisto haddaad iska haysato ad sooba celin weydo ilaah naftaa u naxariiso wain arsaltahaa haddaad soo daysana faxfadhaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin addoommahaaga saalixiinta waxaad ku ilaaliso ilaahw ku ilaali xadaanaa abu saciidin alashaj cabdillaahi ibnu saciid xadaanaa cabdullaahi ibnu saciid ibnu xaasim abu bakrin الnahaci akhbarana alcalaa ibn musayib ibn اlmusayib can abiihi can ilbara ibni caazib qaala wuxu uhi kaana nabiyu salى allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa awaa ilaa firaashi gogashiisa haddii uu tago naama calaa shaqihi alayman dhinaciisa midig buu u seexan jiray uma qaala wuxuu odhan jiray allaahuma wajahtu wajhii ilayka wa aslamtu nafsii ilayka wa alja'tu dahrii ilayka rahbatan waraqbatan ilayka allaahuma allahayow wajahtu wajhii ilayka wejigayga xaggaagan usoo jeediye wajahtu waxaan usoo jeediyey wejhi wejigayga ilayka xaggaaga bimacnaa ilaahnimo iyo caabuditaan adigoo keliya ayaa mudan bay ka dhigantay wejigaygu xaggaaga quri cid kalena waxaa u ogolahay ma jirto caabuditaan addoonnimo cid kalen addoon u ahay laa boqor laa suldaan laa maal iyo hanti laa awood kale oo iga xoog weyn adiga oo keliya addoon ku ahay wajahtu wejhii ilayka ilaah wejigaygii xaggaagan usoo jeediyey ujeeddadayda iyo qasdigayga iyo ciddaan rajaynayo ciddaan isku halaynaya waa adiga waslamtu nafsii ilayka naftaydina adaan kuu dhiibay gacanta naftayda adaa gacanta ku haya aadami nafta gacanta kuma hayo hebelow dil baa lagugu xukumay ilaahay ma odhan buu yidhi ilaahay ma odhan way dhacday waa la sii daayaa inta qofii laga sheekeeyey ee dil loogu talagalay ee dilkii lagu fuliyey ee dadkii dilaya ay isaga dhaqaajiyeen noolaada tiro ma laha xagga agga xagga alleh ayaanay ka soo dhammaanin wa aslamtu nafsii ilayka nafteedana adiga ayaan kuu dhiibay adigay ku hoggaansan tahay waaljaatu dahrii ilayka dhabarkaygana adaan kugu tiiriyey tawakulkii bay ka warramaysaayo adaan isku ka halleeye weeyaan ada yani qofku dee meeshu saa ugu tiirsan yahay soo isku iskumuu halayn hadduu ogii meeshu inay dhacaysa kumuu tiirsadeen marka yani tawakulku asalkiisu waa isku halaynta af soomaaliya altawakulu cala allah waa inuu qofku ilaahay isku haleeyo ilaahay oo keliyata ayaa mudan oo xaq u leh isku halayn dhammaystiran in la isku haleeyo insaanku waxay leeyihin isku hal isku halayn aan dhammaystirayn qofku aabbihii buu isku halaynayaa walaalkii buu isku halaynayaa xaasku ninkeedii isku halaynaysaa ilmaha yar aabbihii buu isku halaynaya qofku saaxiibkii buu isku halayn karaa laakiin waa isku halayn yar oo kooban oo maaragtay dirita dee wuu waayi karaa waxaad isku halaynaysay qofku wuu soo waayi karaa ya dabtacildaad soo dhici kartaa suuragal lakin ilahi subxaanahu watacala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu qofka ilaahay isku haleeya ilahay wuu ku filayn alaysa allahu bikaafin cabdahu ilahay adduunkiisa miyaanu ku filayn miyuu ku filayn waa laynoo taaglaayahay moogta ya waa laynoo taaglaayahayo ciddaynu isku halayno xaqiiqada haddii lagu warramo maanta runta haddii la sheego haddii maanta la odhan laha hebel haddaad halkaa marto waxaayo waxaayo waxa aada yeesho ilaahay baa waxaa kuu samaynaya oo ballanqaadkaa lagu siiyo oo xaqiiqo ay tahay oo aayad qur-aan lagu sheegayo xadiis iyo haddii lagu idhaahdo halkaa haddaad marto ninkii hebel la odhan jiray ee ganacsada ahaa ee haniga ahaa ee hodanka ahaa waxaasi waxaasi ku ballanqaaday jeegina waa kaas iyo maynu aaminayna waa haddaynu run sheegayno horta ilaahay ha dambeeya jeega ha jeega laaminay ha xaqiiqada waa taas ha jeegan waxaa silanaba qofka odhanaya saas ha yaqiintii baa yar yaqiintii baa yar ha rahbatan wa raqbatan ilayka anoo adiga kaa cabsanaya iyo anoo adiga kuquudaraynaya qofka muslimka labadaasi ku dhex nool yahay inta uu nool yahay qofka muslimka ahi geesna wuu ka baqanayaa geesna rajuu ku nool yahay geesna wuxuu ka baqanayaa macaasidiisii iyo gaabiskiisii iyo xumaantiisii iyo waxyaabihii qofku uu galay aan wanaagsanayn geesna qofku wuxuu rajaynayaa iimaankiisa shayga ugu weyna qofka muslimka rajeeya waa iimaanka ashahaada acmaasheenu halis bay ku jiraan acmaasheenu samaynaynaa halis bay ku jirtaa sadaqadeennu iyadu waaba ta ugu daranba qofku wuxuu bixinayo kumaa garanaya maanta shil inuu bixiyey oo cidi aanay ogeyn isaga mooyaane iyo ilaahay mooyaane kumaa garanaya way jiraan laakiin waa naadir way yaryihiin ha qofku wuxuu bixinayo laazim waa in la ogaadaa hadduu xataa qofka si caadiya hoose u siiyo baruu ka sheekaynaya hebel baa maalin dhowtaniyo ninka hebel akhyaaraho wallahi niyo laba boqol doolar baan siibo khalaas way kaa baabaday baashi intii yareed way kaa baabaday kusoo hormarin ha laakin de adigu iska ilaali iyo kusoo hormarinin iyo kusoo hormarinin waa kaa qofkii waxaad samaysaa horena waa arrinkaa waanu sheegay way kuu dhammaatay ha ha waxay u wanaagsanaan lahayd waxay u wanaag sheekh xabiib arrinkaa waa laga hadlayoo laba laba qodob baa kala jiraa qodob waxa weeyaan msl nin baa bartaa fadhiya waxay waxaas waxaas waxaasaa loo baahan yaa bixinaya dadkii waxoogaa way sira way sira giijiyeen horey u bixin waayeen nin baa kacay aniga intaa bixiyey wuxuu u kacay in lagu daydo ninkaas sadaqadiisana waa la aqbalayaa ciddii ku dayatana ajarkeeda waa la siinaya nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa u yimi qolo niman maaragtay beel dhan oo soconaysa oo rasuulka calayh isalaatu wasalaam wafdi u ahayd duruuf iyo diif baa ka muuqatay nebigu alayh isalatu wasala markuu saa u arkay wuu naxay dabeeto wuu kacay gurigiisii buu galay waxba wuu ka soo waayey wuu soo noqday rasuulka calayh isalaatu wasalaam wejigiisi baa isbedelay wuxuu aada uga naxay dadka muslimiinta ee duruufaysan dabeete rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi war bal ninkii wax keeni karo wax keena nin baa markiiba intuu booday ayaa wuxuu soo qaaday wax yaani ma qabandiba ma geleyba raashin xoogaayo labada dhinac uu hayo oo dirqi ku wado yuu saa us rasuulka calayhi isalaatu wasalaam soo hordhigay markuu ninkii soo dhigay ayaa dhammaan la wada kacay nin timir keena nin galley keena nin taka- nin maaragtay xoolo keena nin lacag keena nin dhar keena dabeeta rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mar labaad wejigiisi baa haddana isbedelay xaggee buu isu bedelay xaggii farxadda waa meeshii ku soo baxday man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhaa wa ajru man camila biha xadiiska macruufka la wada yaqaano qofka sunno fiican jideeya ajarkeedii buu leeyahay iyo cid allaaliya ciddu ku dayataba marka ayaa lagu dayday meeshan maanta ninkii soo qaaday ninkii la cararay ma garanaysa soo hordhigay ayaa lagu wada dayday marka ninku hadduu noocaasoo kale yahay waa okay ajarkiisina wuu leeyahay cid allaaliya ciddii ku dayatayna ajarkoodii wuu leeyahay laakiin teenu taa maaha teenu taa way- way way ka yara duwan tahay aniga kunigii qor kunigii qor boodhne ninku moogti markaasaa la wada eegaya ninkii hebel kun buu maanta ku yaboy ha la idhaahdo ayaa inagu jirtaa qaar badanoo innanka inaga mida marka hadday kaa dhab tahay iska aamus nambar baa lagu siyaalkaas ku yaala kii masaajidku waa kaa maantaba keligaa adoo meel jooga zaadkii bay ku jirtaaye ku soo dir haddaad doonto waxaad samaystaa haddaad ikhlaaskaaga doonayso waxaad samaysataa zaad magacaagu aan ku qorayn oo magacii hooyadaa ku bixisay uu ku qoran yahay dibagta laba magac buu leeyahay marka xasanka haddaynu weydiino magac labaad baa u qarsoon kaa iskaga qoro waa maalinta sadaqada aad ka aad ka arri sadaqada aad ka arriminaysa ikhlaaskeeda kaa ku qoro toban kun iska bixi cidna haw sheegi toban doolar bixi cidna haw sheegi labaatan bixi cidna haw sheegi masaajidkaa ku arko masaajidka miyuu soo naadinayaa yaa soo diray boqolkan y miyaa miyaa la odhanayaa laakiin waxaa ka qoran kayga imika khadar cabdillahi badeed baa ka qoran kaasaan ka diraya marka kaasaan ka diraya sala wani waree wallahi wadaadka lacagta aan soo dira anna inta hoostayga ka jirtaa moogta hal la arko oo dee masaajidkiina wax ku tartay waa ikhlaas la'aan weeye waa ikhlaas la'aan weeye waayahay laa mal laa manja walaa malja'a minka ilaa ilayka meel lagaaga badbaadayo iyo meel lagaaga irkanayaa ma jirto xaggaaga mooyaane cidi kaama carari karto adun baa lagu soo yaacaya maxaa la yidhi waxaa la yidhi man khaafa min allahi fara ilayhi waman khaafa min albashari ama min almakhluuqaati fara minhu qofka makhluuqaad ka baqdaa makhluuqaadkiibuu ka cararaa soo caynkaa maaha hadduu halkaa libax ka soo badan baynu ku yaacayna waa laga yaacaya nin daalima oo faajira oo xoog badan hadduu bartaa inoo galo waynu ka yaacayna qofka makhluuqaad ka baqdaa makhluuq- makhluuqaadku ka baqanaya wuu ka cararaa laakiin qofka ilaahay ka ilaahay ka baqdaa xageebuu u cararaa xaggiisuu u cararaa fafiruu ila allah fafiruu ila allah xagga ilaahay u yaaca waa saas marka wuxuu leeyahay laa manjaa meel lagaaga badbaadayaa ma jirto walaa malja'a meel kaloo lagaaga irkadaa ma jirto ilaa ilayka xaggaaga mooyaane xaggaaga uun yani ilaahay cadhadiisa waxaynu ka magan gelaynaa raalli ahaanshiyihiisa waa saas آمنت وحن ربي بكتابك الذي أنزلت كتابك تودج سي ونبيك الذي أرسلت إلى نبيك تودرت ودعاك له ودعاك له قفك أما وذكرك له قفك وآخرسان كره مرك أسيسي حنيه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه rasuulku wuxuu ahaa markuu gogoshiisa gogoshiisa xaggeeda tago mid idhaahda allaahuma rabbi asamaawaati waalard allaha rabbiga waa samooyinka iyo dhulkow wa rabba kulla shayin shay kasta allaha rabbiga u ahow faaliq alxabbi waannawaa iniinta iyo timirta allaha kala dhambale kala dilaaciyo ow sidabu kala dhambalaa yacni marka ini- la- wax la beerayo soo laguma ridayaan dhulka dee garowiyo sidiisiiya amba gelidiyo caynkeediya xaggee ka soo baxa geedka waxba ka soo baxaya waxaa kala dilaacaysa soo maaha inintii lafta timirta adagina waxay kasoo dhex baxdaa timirta dhani laftii timirta baa kala dilaacaysa maxaa dilaacinaya ilaahay baa dilaacinaya laakiin sababtu waa maxay geedka yare daciifka daciifkaasoo ma adag imika ilaka saa ku tiraada kala jebin kari mayso ma kala jebin karayso haddaad lafta timirta biyo dhex geliso ma qoyeyso ma jircayso laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay intoo dhulka lagu rido inay halkaa waxoogaa joogto dabeeta ay kala dilaacdo markay taasi soo baxdo waxaa yeelay geedka yara daciifka laanta laanna maaha waa waa caleen yar oo daciifa oo warab ah ayaa soo taasi markay soo gaadho labay noqonaysa oo kala dilaacaysa awooddeeda maahee waa awoodda ilaahay subxaana wa tacaala faaliq alxabi waannawaa munzil atawraati waalinjiili waalqur'aan allaha towraad iyo injiil iyo qur-aanba soo dejiyeyo acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shari dii sharin anta aakhidun binaasiyatihi mid kastoo shar leh oo adigu aad foodiisa hayso adigoo aad maamushay yacni qofka meesha laga maamulo waa halkan sheekh mustafa sheegay inaku minaan aqoonin sheekh mustafa xaaji ismaaciil khayr allah siiye ayaa inoo sheegay wuxuu halkan qofka ibni aadamka ee sababta la yidhi maaha ninkii abu jahal iqra yaa nasfacan binnaasiya naasiyatin kaadibatin khaaطi'a sheekhu taasuu ina fahansiiyey anigu horta maan fahansanayn fooduu qabanaya anuu timaan u haystay beriga hor in timasaa loo soo qabanayo idoo timaan la jiidaya lagu tuuraya naarta laakiin waa meesha ibni aadamku go-aanka uu ka gaara sheekh wuxuu intan hore ayay ku jirtaa intan bay ku jirtaa marka anta aakhidu binaasiyatihi qofku xaggaa qabo maxaa ka horeysa go-aan qaadashaa ka horeysa soo ma qofka magaciisa ay ku soo dhacdo anta aakhidu binaasiyatihi waa caynkaas anta aakhidu binaasiyatihi anta alawalu waxaa tahay allii horreeyey falaysa qablaka shay-un cid kaa horreysay ma jirto wa anta alaakhiru waxaa tahay ka u dambeeya ee hadhaya falaysa bacdaka shayun cid kaa dambaynaysaa ma jirto wa anta adaahiru waxaa tahay allaha sare falaysa fowqaka shay cid kaa saraysaa ma jirto laa xukman walaa qadaran laa xukman walaa qadaran daat ahaanna ilaahay subxaana wa tacaala wuu u sarreeya cid ka saraysaa ma jirto qiimo ahaanna cid ilahay ka saraysaa ma jirto wa anta albaatinu waxaa tahay allaha dhow falaysa duunaka shay-un cid kaa sokaysaa ma jirto ya cid kaa sokayso qofka ibni aadamka ilaahay uga dhowey ma jirto wax kasta qofku u ogi iqdi cani dayna wa akninii min alfaqr ilaahay ow daynkana iga bixi faqiirnimada iyo baahidana ilaahow iga deeq oo hani iga dhig oo hodan iga dhig yaani waa duco ducooyinka waa dareemaysaano waxaa wada horeeya waxaa wada horeeya amaan ilaahay subxana wa tacala la ammaanayo waxay ka mid tahay aadaabta ducada qofku markuu ducaysanayo inaanu toos ducada u gelini ilaahay subxaana wa tacala inu ammaano oo tawxiidka iyo acmaasha khayrkee qofku uu aaminsan yahay inuu ku tawasulo dabeete qofku uu sheegto waxa uu doonayo inta hore oo dhan ducada dhammaanteed waa wada ammaan waxaa la doonaya maxay ahayd iqdi cani dayna waqninii min alfaqri waa intaasoo keliya ilaahw dn deynkana iga bixi faqiirnimadana iga ilaaliyo faqiirnimada ani baash mid maaheen faqiirnimadu mid maaheen ilaahw faqiir iga ilaaliyo hani iyo hodan iga dhig waay xadiisku waa xadiis saxiixa imaam muslim raxmat ullaahi calayhi ayaa kusoo wariyey kitaabka saxiixa macnayaashaa ballaadhan oon dadajinayna haddii ilaahay ka dhige baabu fadl adducaa cinda annowm baabun fadl adducaa'i cinda annowm fadliga ay leedahay qofku markuu sii seexanayo inuu ducaysto xadaثana musadad xadaثana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qala xadaثana alcalaa ibnu musayib qala xadaثanii abi can ilbaraa ibni caazibin qaala wuxuu yihi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa إda awى ilى firaaشhihi naama calى shiqihi اأymn waa xadiiskii markaynu soo maray xagga midig buu rasuulku alayه الsalaaةu wasalam u jiibsan jiray u seexan jiray uma qaala wuxuu odhan jiray allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wejhi ilayka maxaa kala bedelan ya ilaahw naftaydii baan kuu dhiibay baa soo qadimay wa aslamtu nafsii ilayka baa dambaysay tanna way soo horeysay wawajahtu wejhi ilayka wafawadtu amrii ilayka arinkaygiina adaan kuu dhiibtay waufawidu amrii ilى اllah wallaahu ra'uufun bilcibaad wafawadtu waxaan ku haleeyey aan u dhiibay amrii arrinkaygana ilayka adiga adaa gacanta ku haya waalja'tu dahrii ilayka dhabarkaaga dhabarkaygana adaan kugu tiiriyey bimacnaa adaan isku kaa haleeyey ragbatan warahbatan ilayka anoo ku rajaynayo kaana baqanaya laa manja walaa malja'a minka ilaa ilayka meel loo baqdo oo meel loo badbaado iyo meel lagu dhuunto malja laaji soo qaxoontiga maaha laaji waxay ka timi asalkeedu meel buu ka soo cararay oo wuxuu ka soo meel buu ka soo galay gaajuu ka soo cararay rooba buu ka soo cararay col buu ka soo cararay markaa meel buu ka soo galay bay ka dhigantay waa laaji halkaas ka timi laja'a u iishay meel meel buu ka cararo yani cadowba eryanaya markaasuu cid kale ka galay meel lagaaga carara ma jirto aamantu bikitaabika aladii arsalta wa nabiyaka aladii arsalta waxaan rumeeya kitaabkaaga ad soo dirtay aad soo dejisay nebiga ad soo dirtay qaala rasul lahi sal alla alيh wasalam rasuulku wuxuu yihi man qaalahunna qofka yidhaahdo ducadan amba dikrigan akhriya uma maata taxta laylatihi dabeete habeenkaa tiisa ay noqotay oo u dhintaa maata cala alfitrati wuxuu qofkaasi ku dhimanayaa islaamnimu ku dhintay qofkaasi waa bishaaro weyn waa bishaaro weyn qofka hadduu taa akhriyo marka waxay ka dhigan tahay waa ducooyinka joogtada ah waa ducooyinka hee joogtada ah habeen kasta marka waa in la akhriyo اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت سألوا أخري بلسارة فوق سحره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال وحي دخل الرجل, دخل الرجل بيته أو إذا دخل الرجل بيته قفك هديء قريقي سقله أو آوى إلى فراشه أما قوشي سحقيد أو قبطه ibtadarahu malakun wa shaytaan malag iyo shaytaan baa u tartama usoo kala dheereeya faqaala almalaku malagii wuxuu idhaahdaa ikhtim bikhayrin khayr maalintaadii khayr kusoo gebagebe waad soo socotay maanta oo dhan waad socotay socota waad si sahlan sooma soo maalintii may kaa soo dhamaan camalkii khayr kusoo afjar wa qaala shaytaanu shaydaankuna wuxuu idhahdaa ikhtim bisharin shar iyo xumaan ile shar baa isaga loo diraya kusoo gebagebe fain xamada allaha wadakarahu haddii uu ilaahay mahadiyo oo ilaahay uu xuso atratahu wabaata yakla'uhu wuu eriyaa amba naqas buu ka keenaa bay ka dhigantay min aduraad wabaata waxa uu beryaa yakla'uhu isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaalinaya faida stayqada haddii uu toosana ibtadarahu malakun wa shayطaan malag iyo shaydaan baa usoo tartama haddana mar labaad faqaala milahu sidii oo kale ay dhahdaan maalinta waxaad ku bilowdaa khayr maya maalinta waxaad ku bilowdaa shar fain dakara allaha wa qaala alxamdu lilaahi aladii radda ilaya nafsii bacda mowtiha walam yumithaa fii manaamiha haddii qofku uu yidhaahdo alxamdu lilah hadduu ilahay xuso oo uu yidhaahdo alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadleh aladii allihii radda ilaya nafsii nafteedii ii soo celiyey bacda mowtiha kadib markay dhimatay walam yumithaa oo aan ku dilin fii manaamiha meeshay huruday alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadleh aladii yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula allaha samada iyo dhulkaba haya oo ka haya inay zuulaan samada inay soo dhacdo dhulkuna inuu daato allah ka haya walain zaalataa hadday suulaanna in amsakahumaa ay maa amsakahumaa ma qabanayo min axadin cid min bacdihi alla ka dambaysaa inahu ilaahay kaana aliim kaana wuxuu ahaaday yahayna weligiina uu ahaanaya xaliiman alla dulqaad badan oo kafuuran dembigana dhaafa hadduu saa yidhahda alxamdu lilah ilaahay baa mahadle alladii allaha wayumsiku asamaa an taqaca cala alardi ilaa biidnihi ilaahay samada wuxuu ka hayaa dhulka inay ku soo dhacdo isagoo ogolaado mooyaane bimacnaa waxaa dhici doonta maalin ilaahay subxaana wa tacala ogolaan doono samadu inay soo dhacdo ay burburto ida asamaau infatarat ida asamaau inshaqat samada way dildilaacaysaa samada arkaysaa way qarqarxaysaa way dildilaacaysaa lakab lakab bay usoo dhacaysaa fain maata wayumsiku asamaa an taqaca ilaa qowlihi tacala ara'uuf raxiim suurat اlxaj fain maata maata shahiidan qofku hadduu intaa idhaahdo subaxa hadduu intaa idhaahdo maalinta maata shahiidan isagoo shahiida buu dhimanayaa wain qaama fasallaa sallaa fii fadaa'ila hadduu saa ku soo kaco oo salaaddiisa uu tukanayana isagoo fadaa'il dhex dabaalanaya ayuu hee salaaddii tukanayaa xadiisku waa xadiis hee aarku waa aar daciifa wax ka soo qaad male bartaa ku ilow baabun yadacu yadahu taxta khadihi qofku gacantiisa wuxuu saarayaa dhabankiisa markuu habeenkii seexanayo oo intaa waynu iska naqaanaaye so intaa laskama yaqaano qofku markuu seexanayo dadka qaar baa halkaa dhigana saa inta idhaan saa u seexda halkaa inta lagu agashadaan amba intuu labadaba saa idhaha qofku saa odhanaya laakiin saxda sida saxda waxa weya sunno ahi inuu baabacadiisa midig dhabankiisa intuu saaro saa u seexdo حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء ابن عازم قال وحري كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا أراد هدو دون أن ينام إنه سيحضه وضع يده تحت خده الأيمن gacantiisa midig buu xusaari jiray dhabankiisa midig wayaquulu wuxuu odhan jiray allaahuma qinii cadaabaka yowma tabcatu cibaadak ilaahu cadaabkaaga iga ilaali maalintaad addoommahaaga soo saarayso ilaahu cadaabkaaga iga ilaali maalintaad soo saaraysa addoommahaaga cidda saa u ducaysanaysa waa nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam innaka ma waa nebi moxamed oo dembigiisii la dhaafay ayaa wuxuu leeyahay ilaahayow dembi cadaabkaaga iga ilaali maalintaad soo saaraysaa addoommahaaga innaka xaaladdeenu waa sidee ilaahay baa og xadaثana malik bnu ismaaciil qaala xadaثana israaciil can abi isxaaq can ilbara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama milahu isla xadiiskan oo kale sanad kale ayuu sheekhu ku soo arooriyey isla baraa baa warinaya nebigu alayh الsalaatu wasalaam hadduu habeenkii seexanayo gacantiisa midig baabacadeeda wuxuu saari jiray dhabankiisa midig saasuu ku seexan jiray waxaanu ku ducaysan jiray allahuma qini cadaabaka yowma tabcasu cibaadaka wasali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina muxamedi waali saxbi waslm